بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa oo shmahaan cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed al sheekh baabkii koowaadaan weli ku jirnay baabu macrifati illaahi caza wajalla waaliimaani bih alle oo la garto oo la aqoonsado lana rumeeyo xadiis fara badan baa baabkaas ku jirtay waxaan soo gaarnay xadiidkii afar iyo labaatanaad oo ku saabsan in allah la arkaayo maalinta qiyaamaha gaar ahaan dadka mu'miniinta waxayna la sii gaar yihiin marka jannada la galo inay rabbigood arkaan marka wuxuu leeyahay mu'alifku wacan jariir bni cabdillaahi albajaliyi radia allahu canhu qaal waxaa laga wariyey jariir inuu yidhi kunnaa juluusan cinda rasuuli illaahi sala allahu alay wsalam rasuulkan ag fadhinnay ammaan iyo nabadgelyo dushiisa allah yeelee id nadara ila alqamari leylata albadri oo marka uu fiiriyey rasuulku sala allahu alay wasalama dayixii iyadoo afariy tobanaada faqaala wuxuu yidhi inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara leylata albadri idinku rabbigiin waad arki doontaan sida aad dayaxa u aragtaan oo afariy tobanaadka ah oo markuu dhammaystirmo waa bisha kale barkeeda laa tudaammuuna fii ru'yatih la idinku ciriirin maayo alla aragtidiisa riwaayo kale oo laa tadaammuuna adinku isu dunmi maysaan si aad u aragtaan laa tudaamuunana waa riwaayo kale iyaduna laydima dulmiyo aragtida alle oo macnaha waxba idinka nuqsaami maayaan ee fa in istatactum haddii aad awoodaan anlaa tuglabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi inaan laydinkaga adkaanin salaad ka horraysa qorax soo baxa waa salaaddii fajarka ee wa salaatin qabla guruubihaa iyo salaad aada dukataan intaanay qoraxdu dhicin oo casarkii ah labadaas salaadood haddii aad awood u leedihiin inaan laydinkaga qaalib noqonin oo aysan ka tegin labadaas salaadood faafcaluu sameeya waa waxyaabaha lagu helo aragtida alle aakhiro huma qaraca kadib wuxuu akhriyey wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla guruubiha wasabbix macnaha duko yaa la leeyahay rasuulka sal ll ly slam bixamdi rabbika adigoo ku dheehan mahadinta rabbiga qabla tuluuci ashamsi salaadii subax duko wa qabla guruubiha salaadda casrna duko jamaacadaa weris ayuu leeyahay xadiidkan macnaha asxaabu alkutub asita culamada qaarkoodna imaam axmeday ku daraan markay aljamaaca leeyihiin waxaa kala duwan istilaaxaadka iyo hadba sida ee qofka kitaabka alifaya uu isagu uu nidaamka dhigto wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay hadalkii rasuulka sal slam ee ahaa kamaa tarawna alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi waxaa ku jira buu leeyahay sugid la sugaayo in mu'miniintu ay rabbigood arki doonaan aragga alla la arkaayo wuxuu ka dhacaa banka qiyaamaha meeshii dadka laisuu keenay sidoo kale aragtida alle waxay ka dhacdaa jannada dhexdeeda marka la joogo marka meeshii dadka lagu kulminaayey intaan janna iyo naar la kala aadin aragtidu dadka dhan bay u wada suganta kadibna munaafiqiinta ummaddan ka mid ah yaa laga xijaabaa alle laakiin sidoodaba iyagu gaaladu rabbigood marnaba ma arkaan oo alle waa laga xijaabay sida alle uu yidhi kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun iyagu rabbigood maalinkaas waa maalinka qiyaamahee waa kuwa laga xijaabay oo arki maayaan laakiin ummaddan kuwooda mu'miniinta ee dhabta ah iyo kuwa gaalnimada qarsanaaya rag iyo haweenba alla way arkaayaan marka banka qiyaamo la taagan yahay bukhaari xadiiskiisa waxaa ku jira watabqaa hadihi alummatu fiiha munaafiquuha waya'tiihim allah waa inta banka la taagnaa waa ummaddan baa joogaysa oo munaafiqiintoodun ay ku jiraan markaasaa alla u yimaadaa oo u yidhaha rabbigiin baan ah marka maalinka qiyaamo oo banka la taagan yahay ummaddan marka munaafiqooda iyo muuminkooduba way arkayaan alle kadibna munaafiqiintu yaa laga xijaabaa alle waxaa soo hara aragtidii mu'miniinta ay rabbigood arkayeen aragtidii weyneed marka ee aadka u macaanka badnayd ee nicmada weyn ahayd waxaa laga helaa iyadaa jannada jannadii lagu waaraayay sida ku jirta xadiidkii imaam muslim uu suhayb ka wariyey in la rumeeyo marka in muuminiintu ay rabbigood arki doonaan oo indhahooda ku arki doonaan waxay arrintaasi soo gelaysaa rumayntii la rumaynaya alle iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa sida sheekh islam ibn teymiya uu caqiidulwastia uu ku sheegay taasna waxay noqonaysaa in ra'yigiisu uu yahay in arkaanta iimaanku aanay maaragtay kala tagsanayn ee mid walba midka kale uu ka dhalanayo sababtoo ah in alle la arkaayo rumaynta la rumeeyo xiriir toosoo muuqda kalama dhexeeyo malaa'igtii la rumaynayo laakiin haddana wuxuu ka dhigay wax soo gelaya in alle iyo malaa'igtii kutubtii rusushii la rumeeyo laakiin maaragtay si oo dimni ah ayay usoo gelaysaa sababto arkaanta iimaankii lama kala jarjari karo mid walba midda kale way ka dhalanaysaa marka waxaan leenaha buu leeyahy shaarix rumaynta la rumaynaayo in alle la arkaayo waxay soo gelaysaa arkaantii lixda ahayd in qabriga laysku cadaabi doono oo dadka qaarkood qabriga lagu cadaabi doono rumaynta la rumeeyaa arkaantii lixda ayay soo gelaysaa qur-aankii alla soo dejiyey in la rumeeyo waxay soo gelaysaa arkaantii lixda ahayd iyadu way iska caddahay mogta kutubtii uu qur-aanku ka mid yahay sheikhu marka wuxuu leeyahay shaarixa ahi arrinkaas waa sax buu leeyahy maxaa yeelay mid kasta oo tiirarkan ka mid ah wuxuu keensanayaa midka kale taa iskaba dhaafe rumaynta alle la rumaynaayo yaa wuxuu keensanayaa in la rumeeyo arkaantan oo dhan rususha rumaynta la rumaynaya waxay keensanaysaa oo ka dhalanaya in arkaantan oo dhan la rumeeyo kutubta rumaynta la rumaynayo waxaa ka dhalanaya in arkaantan oo dhan la rumeeyo sidaas ku wad marka sheekh islaam temiya marka uu leeyahay muuminiintu rabbigood bay arkayaan maalinka qiyaamaha indhahoodii ku arkayaan si cadoo aan shaki ku jirin bay u arkayan macnuhu ciyaanantu indhahoodana bay ku arkayaan waxaa lagu radinayaa ama uu kasoo horjeedaa kuwa yidhi alle waa la arkaa aakhiro laakiin indhaha laguma arko niman ashaaciro la yidhaahdo yaa waxaas laga soo guuriyey iyo maatuuridiye iyo alle waa la arkayaabay leeyihin laakiin indhaha lagu arki maayay leeyihin laakiin nimanka muctasilada la yidhaha iyagu aragtida alle ay kasoo horjeedaanba way diidan yihin iyagu waxyaabaha ay ku caanbaxeen bay kamid tahay bidcooyinkooda waa weyn ay ku caanbaxeen bay kamid tahay sababtoo axaadiistii mutawaatirka ahayd ee caqiidada ahayd in la inkiro waa arrin aada u weyn sida in sarraynta alle la inkiro oo kale marka nimankan ashaacirada iyo nimanka maaturidiyada ahi aragti way jirtaa bay leeyihiin oo alla waa la arkaya laakiin indhahana laguma arko meel maaragtay laga fiirinayana ma jirto meel meeluu naga jirana ma naqaanay leeyihin mogta marka indhahan hadda caadiga ah ee alla uu dadka ku abuuray mahan bay leeyihiin kuwa arkaya alle ee indhihiiba waxaa lagu abuurayaa awood kale oo wax haleelaysa oo aragtidii macnaha ayada ay ku ahaanayso caqligiina waxaa lagu abuurayaa iyo tasawurkii xoog kale ayaa lagu abuurayaa awood kale oo maaragtay lagu garto lagu gaaro aragtidii marka araggii la aqoon jira marka wax lagu gaaro maba ahay ku leeyihiin aragtidii alle waa uun dariiq lasii maroy ku leeyihiin ee waxay leeyihiin waxa wax lagu arkaya waa maxay waa waxa alla uu indhaha ku abuuraayo wax cusub ah oo xoog cusub ah dareen cusub ayaa lagu abuuraya ay leeyihiin ama caqliga lagu abuuraayo ah maaragtay tasawur isaguna xoog leh iyo dareen kaleo xoog leh shaarix marka wuxuu leeyahy arrinkaas wuxuu khilaafsan yahay nusuustii daahirkeeduu khilaafsan yahay maxaa yeeley nusuusta daahirkeedu wuxuu ku tusinayaa in aragtida alle la arkaayaa ay tahay mid indhaha lagu arkaayo sida rasuulku yidhi sal alla ly slam xadiidkan hadda uu shiikha kitaabka alifay baabkan ku soo arooriyey innakum satarawna rabbakum idinku rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna alqamara leylata albadri sida aad u aragtaan dayixii habeenkii afar iyo tobanaadka laa tudaammuuna fii ru'yatih idinkumana cariiriyo allana wuxuu yidhi wujuuhun yowmaidin naadira wejiyaal maalintaa qiyaame waa mid ifaysaa ilaa rabbihaa naadira rabbigeedna fiirinaysa oo arkaysa taasi marka waxay keensanaysaa in aragtida la sheega ay tahay aragti indhihii ku gaar ah sidaa darteed baa sheekh islaam ibn taymiya wuxuu yidhi ciyaanan biabsaarihim waa waxaan laga shakisnayn oo shubha iyo aan ku jirin oo haddana indhihiiba lagu arkaayo alle adkayn uu adkaynaayo sida ahlu sunnuhu u khilaafsan yihiin kuwa yidhi alle waa la arkaa laakiin indhaha laguma arko waxay kale yidhaahdeen kuwaas maaragtay ahlu sunnada ka soo horjeeda mu'miniintu alla way arkaan laakiinse jiha ka arki maayaan bay leeyihin oo macnaha alla inuu ka sarreeyo khalqigiisa yay diidan yihiin ma sugayaan taas markay marka ay sarrayntii alle ay diideen waxay yidhaahdeen way arkayaan laakiin jiha laga arkaayo ma jirto marka sheikhu su-aal buu isweydiiye wuxuu yidhi oo haddii jiha laga arkayaa aysan jirin iyo meelay ka arkayaan see say u arkayaan buu yidhi marka sidee u arkayaan xaggayna ku arkayaan waa jawaabeen kuwii ahlu sunnada khilaafsanaayo waxay yidhaahdeen xoog baa lagu abuuraa ay ku haleelaan aragtida ay ku gaaraan waxay leeyihin alla meel kastuu joogaa hadde haddii la yidhaha alla meel kastuu joogaa see loo arkaa calaa kulli xaal shaarix wuxuu leeyahay caqli ahaan lama suuraysan karu leeyahy arrintaas sidaa darteed waxay yidhaahdeen nimankii ahlu sunnada kasoo horjeeda aragtidu waa uun xoog alla uu maaragtay dadka u yeelaayo ay ku haleelayaan aragtida alle marka ahlu caqligu marka warkaas waray ogol yihiin maaha sidaa darteeda muctasiladii waxay ku yidhahdeen nimanka shaacirada ahaa idinku waxaad ku hadlaysaan hadal aan caqliga geli karin seed u leedihiin waxbaa la arkayaa dhinac oo naga jirana ma naqaano ama waa inaad sarrayntii alle aad sugtaan ama waa inaad aragtida iska dafirtaan marka nimankii bidcadu way iskhilaafaan ma ogtahay nimankii muctasilada ahay meeshan way ka heleen marka kuwii kale waa libintii waa ka heleen sidaa darteed dadkii nusuusta raacsanaa oo salafkiina ku dayanayay alla waa uu ka ilaaliyey inay isbaranbaraan oo hadalkooda u noqdo mid iska hor imaanayo allana culuwi bay u sugeen waan la arkayaa bay yidhaahdeen laakiin jihadan ay dadku hadda sheegaan ahlu sunnuhu waxay leeyihiin haddii aad jihada ka wadaan waxa khalqiga oo dhan ka sarreeya oo cadamkana ah dee alla khalqigiisu ka sarreeyaa bay leeyihin laakiin haddii jihadii laga wado wax makhluuq ah dee alla wax makhluuqa kuma dhex jiro ee alla makhluuqaadkiisao dhan buu ka sarreeyaa saasay leeyihin ahlu sunnadu shaarixu wuxuu leeyahay rasuulka sal slm qowlkiisa uu yidhi qowluhu laa tudaammuuna fii ru'yatihi yacnii qaarkiin dhib kama soo gaaro aragtida alle ee mid kastoo adinka in kamid a alle wuu arkaa isagoo maaragtay murtaaxa oo aan isciriirin aysan jirin iyo xataa dadkii meel isla fadhiyay inay isu dulmaan waxaasoo dhan looma baahno maxaa yeele alle wuxuu yidhi laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar alle indhuhu ma haleelaan haddii ay arkaan aragtidaasi ma aha mid alle koobaysa maaha laakiin alle absaarta waa uu koobaa isagu aragtida alle waa aragti koobidu la socoto marka alle markaan arkayno koobid la-aanteenu waxay shabahdaa sida aan u aragno samada noo dhow oo kale oo adduunka laakiin aragtidaasi ma aragti koobid ay la socotaa maya ee samada qaarkeed un baan aragnaa sidoo kale alle aragti laguma koobo aragtida la arkaya ahi macnaheedu maaha inaan koobayno ma aha alle waa uu ka nasahan yahay in axad khalqigiisa kamida uu koobo aragtiga keyrkeedba uu ku koobo sida alle uu yidhi laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar marka isku shabahadaasi waxay ku timid xadiidkii laftiisa sida uu yidhi rasuulku sal ll ly slama kamaa tarawna hada alqamara sida aad dayaxa u aragtaan riwaayo kalena hal tudaaruuna maladinku dhibaa buu yidhi fi shamsi ee qoraxdii laysa duunaha saxaab oo daruur ka sokaysaana aysan jirin qof kastaba marka qoraxdii waa arkayaa wax kugu ciriirinaya ma jiraan wejiga marka laysaga ekaysiinayana waa maxay aragtidii baa aragtidii loo ekaysiinayaa ee kii la arkaayay kii la arkaayay loo ekaysiin maayo yacni allaa dayaxii shabaha ama allaa maaragtay qoraxdii shabaha la dhihi maayo ahlu cilmi badan baa sidaas ku fasiray xaqiiqadun waa sidaas marka in qalad laga fahmo maaha kamaa tarawna hada alqamara in laga fahmo maaha in alle lagu shabahayo dayix iyo aragtidii unbaa laga hadlayaa marka aragtidan lagu sheegay axaadiista addoommadu aragtida ay rabbigood arkayaan maalinta qiyaamaha waxaa lagu shabahay oo loo ekeysiiyey aragtida addoommadu ay arkaayaan qoraxdii iyo dayixii oo xaggey marka isaga egyihiin waa aragti lagu kulansan yahay kii fogaa iyo kii dhowaaba waxbuu arkaa sidoo kale xaggii sara alle laga arkaa laakiin taa macnaheedu ma aha in kii la arkaayey uu shabaho kii kale ee la arkaayey aragtidii baa marka aragtidii loo ekeysiiyee wax kale maaha oo aragtida waxay aragtida kale u shabahda waxay tahay in aan la ysu dulmaynin in aan la ysdulmiyeynin inaan la yscariirinaynin oo mid walba uu rabbigiis arkaayo ama wixii kale la arkaayo uu arkaayo iyadoo aan la dulminaynin oo aragtida aan lagu dulminaynin horena usoo caddaynuu leeyahy shaarixu in aragtidaasi ay dhacayso banka qiyaamo ay ka dhacayso sidoo kale marka jannada la galana ay dhacayso weliba jannada marka la galo maalin gaaraha jirta sida axaadiistu ay sheegayso oo alla uu ugu yimaado jannada ahlu jannada nicmo weyn baa alla marka u galaa dadkaas ahlu jannada ah nicmooyinka waaweynaana waxaa ka mid ah inay ahlu jannadii ay ku raaxaystaan fiirinta ay fiirinayaan iyo aragga ay arkayaan wejiga alle alla marka ceeb ka hufnaaye oo sarreeye waa mid qurxoon yacni magaciisa waxaa ka mid ah aljamiil tilmaantaasina alle waa u dhammaystiranta quruxdaas dhammayska tiranna wax nuqsaanaya sooma galaan sidaa darteed yaa alla wuxuu yeelay adduunyadan dhow iyo makhluuqaadkiisa raadadkii quruxdiisa wax ka mid ah oo dadka qaarkood ba alle wuxuu ka dhigay kuwa qurxoon wixii la beerayey qaarkood waxaa alla ka dhigay kuwa aada u qurxoon oo aada indhaa usoo jiidanaya dayixii wax qurxoon baa laga dhigay qoraaxdii wax qurxoon baa laga dhigay cirkii wax qurxoon baa laga dhigay dhulkii waxaa maaragtay ka buuxa wax qurxoon oo qofku markuu fiiriyo uu aada ula yaabayo cuntooyinkii iyo wixii labisanayay iyo midabadii iyo waxyaab fara badan oo aada u qurxoon baad arkaysaa marka waa raadadkii magaca alle aljamiil ahaa maxaa yeelay alla waa jamiil sida imaam muslim uu weriyey oo rasuulka sal slam uu yiri ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal alla waa qurxoon yahay quruxdan alla waa uu jecelyahay marka daatadiisu way qurxoon tahay tilmaamihiisuna way qurxoon yihiin afcaasha alla uu samaynayana waa qurux badan tahay ibnuqayim wuxuu yidhi qasiidadiisa nuuniyada ahayd wuxuu leeyahay wahuwa aljamiilu cala alxaqiiqati kayfa laa wajamaalu saa'iri hadihi alakwaani min bacdi aathaari aljamiili farabuha أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان اللوامد آد قرح بدن dhab ahaan xaqiiqada isagaa qurux badan alle sida markataas aysa u dhacaynin ousa alle maaragta mid qurux badan u noqonaynin iyadoo makhluuqaadka kaloo dhan quruxdoodu ay tahay wax yar uun qeyb ka mid oo raadadkii magacaas alle aljamiil ah marka maadaama ay sidaa tahay rabbigii abuurtay makhluuqaadkaas yaa uga owleysan oo ka mudan inuu ku tilmaanaado quruxda marka quruxda alle waa xag daata iyo xag tilmaam iyo xag afcaal iyo xag magacyo iyo kulli ku tacalluqdaa oo xujadu sidaasay ku tusinaysaa aad bay marka dadku ugu raaxaysan doonaan aragtida alle ay arkayaan oo codkii alley maqlayaan oo waa uu salaamayaa alle afcaashiisii wanaagsanayd iyo daatadiisa quruxda badnayd marka wax hadal lagu koobi kara maaha marka wuxuu shiikhu ku ducaystay allow naga dhig buu leeyahay kuwa ku raaxaysan doona aragtida wejigaada sharafta badan annagoon wax dhiba arkin waxaadna allow naga dhigtaa kuwa aad dembigooda dhaaftay oo aad fadligaas aada gaarsiisay marka masaladan ah in alla la arki doono yowmalqiyaamo iyo jannada waa masaa-isha waaweyn bay ka mid tahay qofkii marka yaqiinsadaa wuxuu u baahan yahay inuu u shaqaysto si uu faa'iidada u gaaro sababtoo iimaanka iyo rumayntu waa hadal lagu hadlo iyo ictiqaad la ictiqaadiyo iyo camal la sameeyo oo xubnaha laga sameeyo rukni kasta iyo tiir walba oo tiirarka iimaanka ka midana wuxuu kugu bixinayaa inaad camal samayso caqiidada islaamku ma aha sida kuwa maaragtay diimaha qaarkood oo wax laahuut iyo la yidhaahdo oo aan camal la soconin ma aha caqiidada ahlu sunnada dhammaanteed waxay kugu bixinaysaa inaad camal samayso sidaa darteed hadduu iimaanku caqiido saxa uu gaaro wuxuu kugu bixinayaa isla markiiba inaad wax wanaagsanna samayso hadal wanaagsanna ku hadasho arkaantii iimaankii saddexda ahayd ee ahayd hadal lagu hadlo iyo ficil la sameeyo iyo ictiqaad qalbiga lagu gunto waa wax maaragtay kala dhalanaya waay oo isku wada xiran maxaa yeeley ictiqaadka marka la helo waxaa ka dhasha in camalkaadu uu sax noqdo sidoo kale waxaa ka dhasha in hadalku uu sax noqdo sidaa darteed wuxuu ku leeyahay ha u malaynin in ahlu sunnuhu markay masaa-ishan baarbaarayaan ee baarbaaritaankooda uu yahay wax uun iska afkaar keliya ah ama falsafo ah ama la leeyahay caqliga maaragtay loogu raaxaynayo wax noocaas oo kalea waxay u baarayaan waxaa ku jira hoggaansan loo hogaansamayo nusuustii kitaabka iyo sunnada haddii adigu marka aada yaqiinsato oo wax hubaalaya agtaada ka noqoto in qur-aankii uu yahay hadalkii alleh wax kuu furan baa jira inaad qur-aanka raacdo moogiye oo aada cajiibto wixii qur-aanku kuugu yeeraya haddii ay agtaada hubaal ka noqoto in mu'miniintu ay arki doonaan rabbigood maalinka qiyaamaha munaafiqiinta iyo gaaladana loo diidi doono qofkii jannada galana uu rabbigii arki doono nicmada ugu weynana ay taa tahay taasi waxay kugu bixinaysaa inaad camalkii hagaajiso qalbigaadana aad ka sifayso xumaan oo dhan oo waxaan allah ahayn jacaylkooda iyo wax alla necab yahay jacaylkooda iyo yaad iska ilaalinaysaa in qalbigaada laga helo waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka ku dhaca waxaa ka mid a in qofka qalbigiisii laga helo alle waxaan ahayn inuu jecel yahay oo waxaan jacaylkooda la ogolayn haddii marka qalbigaada adduunyo jacayl uu ka buuxo iyo wixii lagu raaxaysanayay iyo maaragtay shaha- shahwaadka jeclaantooda iyo magac inaad jeclaato iyo inaad caan noqoto inaad jeclaato xoolo jacayl tawxiidkii qaar baa kaa nuqsaama dhib weynna waa ku soo gaaraa laakiin qofku hadduu naftiisa la jihaado in maaragtay alla qalbigiisa uu ku jiro oo allana qalbigiisa uu ku weynaado qofkaasi meel weyn buu gaaray athar buu soo arooriyey laakiin aan macnaha sanad la yaqaano ku soo aroorin maa wasacatnii ardii walaa samaa'i aniga dhulkayga iyo cirkaygu midnaba iima waasic noqonin walaakiin wasicanii qalbu cabdii almu'min ee waxaa waasic ii noqday addoonkayga mu'minka ah qalbigiisii macnaha waa jacaylka iyo aqoonta uu ii leeyahay taasuu marka uu ugu waasic noqday maxaa yeelay alla wuxuu ibnu aadamka ku gaar yeelay in qalbigiisu uu awoodu leeyahay inuu allaah aqoon u yeesho hadba inta qalbigu uu xamili karo qalbigu sidoo kale wuxuu waasic u yahay oo uu awoodaa inuu allaah rumeeyo allihii dhammayska tirnaa sidoo kale raadadkii magacyadii alle iyo tilmaamihiisii waxaa ka caajisay samaawaadkii iyo ardadii qaar baa samaawaadkii ku jira qaar baa dhulkii ku jira qaar baa malaa'igtii ku jira qaar baa dadkii ku jira laakiin qalbiga addoonka mu'minka ah isagu waa uu maaragtay haleeli karaa wuxuuna ogaan karaa raadadkii magacyadii alle iyo tilmaamihiisi kan marka waa baab aada u ballaaran buu leeyahay oo raadadkii caqiidada saxiixa ah ay qalbiga ku reebayeen ah oo qofku marka ugu horreysa uu bilowga ku yahay caqiidada barashadeeda uusan dhaqso u dareemaynin laakiin marka uu marxalo gaaro oo uu dareemayo gaar ahaan raadadka magacyada alle iyo tilmaamihiisi ay leeyihiin iyo raadadka maaragtay ictiqaadka ictiqaadka qalbiga ku jira oo wixii baa mar walba qalbigiisa ku jiro oo oo waa baraarugsan yahay qofki wuxuuna dareemayaa weynida caqiidadan marka waa in mar walba lagu celceliyo sababtoo ah qofku markuu cilmiga bilow ku yahay maskaxdiisu waxay yani ku dadaalaysaa inuu ictiqaadka si fiican u suuraysto oo adiladii uu fahmo oo uu weeleeyo markaa kadib qofku wuxuu dareemayaa inuu u guuray raadkii ictiqaadkaas ka dhalanaya awal waa uu maarata naftiisu la jihaadaya laakiin kadib eh, wixii way u sahlanaadeen wabilaahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online